innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sida aad ka warqabtaan dhibaato xoog leh oo runtii aanan filanayn ayaa ka dhacday magaalada beledweyne dhibaatooyinkaas oo ku dhintay taliyihii qaybta booliiska korneyl maxamed macow korneyl maxamed macow wuxuu ahay nin dhallinyaro ah aabba ah walaal ah taliyo ah mar dhow loo magacaabay inuu taliyo qayb noqdo isagoo laga dallacsiiyey jagadii oo hore u haayo wuxuu ahay nin niyad u haaya inuu u shaqeeyo waddankiisa wuxuuna geeriyooday isagoo hawshaas ku dhex jira haddiiba nafku aysan baaqi ahaaneyn maxamed macow wuxuu ku dhintay korneylka ilaahay naxariistii janna ha siiyo meel bini aadan ku dhinto meeshii ugu fiicneed isagoo hawshii oo sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay waxaa nasiib daraa maxamed macow waxaa dilay ciidan dawladdu leedaha ciidankii dilay dhammaantood intii gacan ku dhiiglayaasha ahaa oo tuhumadu ay ku jirtay waa la soo qabtay waa xiran yihiin keliya waxaa dhiman cidda amartay iyo sababtay u amartay dowladda federaalka waxay noo xaqiijiyeen xukuumadda iyo hoggaanka kaleba waxay noo xaqiijiyeen dhacdadaas dhacday inay ka xun yihiin waxa meesha ka dhacayna aysan ka warqabin waxaana maanta madaxweynuhu magacaabay guddi heer qaran ah oo arrintaas xaqiiqadeeda hela haddaan nahay hoggaanka hirshabeelle arrintaas waa soo dhawaynaynaa annaguna dhankeenna waxaan magacaabi doonnaa guddi heer wasiira oo baaritaan madax bannaan iyo mid ay guddigaas la shaqaynayaan labadaba samayn doono waxaan ballan qaadaynaa korneyl maxamed macow inuu cadaalad helo reerkiisii cadaalad helo bahda booliisku ay cadaalad hesho reer hirshabelle ay cadaalad helaan sidaas daraaddeed dadka ehelkaa qaraabada asxaabta oo aada uga xumaaday geeridaas ku timid korneylka ka bannaan baxay ka mudaaharaaday waxaan leenahay isdejiya heer qaran iyo heer dowlad goboleedba arrintaas meel fiican ayay taallaa biidni illaahi tacaalaana cadaaladda ayaa dadkaas meel marsii doonta waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka hirshabeelle dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin dastuurkoodaa dhigaa xuquuqda ay muwaadin ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahay rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaanaa la carqadaleeyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno laakiin hadda waxaa noo muhiimsan inaan cadaaladda helno waana heli doonnaa insha allahu tacaala arrimaha aan tuhmayno oo siyaasadaysan oo aan ka dhex arkayno mar raba inaan hadda wax ka idhaahdo labadaas guddi oo loo magacaabay ayaa ogaa doona ujeeddada laga leeyahay dilka taliyaha carqaladaha la abaabulaayo iyo markii horeba meeshaan meesha laga soo abaabulay markaa taas ka hor dhici maayo waxaan rabaa inaan dadka reer hirshabeelle gaar ahaan reer beledweyne inaan idhaahdo isdejiya cadaaladdaad heli doontiin marxuumku cadaalad uu heli doonaa dadkii cadaaladdaas shaqadeeda geli lahaane wixii federaalka ka socdana berrihii noo imaanayaan wixii hirshabeellaane waan magacawnay labadaas guddiyaa arrinta ka salgaari doona ayagaana insha allahu tacaalaa runta meesha ka jirta ogaa doona ummadda reer hirshabeelle ummadda reer hiiraan ummadda reer beledweyne waxaan u rajaynayaa nabad xasilooni iyo wixii dhibaato ku ah oy wada jir isaga qabtaan biidni illaahi tacaalaa sida muxuu ahaay aan haddaba u sheegay dadkii ayagoo gacanta kula jira arrintaas la soo qabtay waa xiran yihiin xabsigay ku jiraan waa dad la yaqaan falku wuxuu ka dhacay maalin cad meel fagaara ayuu ka dhacay wax mugdi hukuma aysan jirin dadkaas siday ayagu sheeganayaan waxay sheegayaan in la soo amray oo madax ka sarraysa ay soo amartay keliya waxaa ka dhiman madaxdaas ay leeyihiin waana soo amartay in la ogaado oo la xaqiijiyo iyo sababtay u soo amreen hadday run tahay in la ogaado waana in sha allahu tacaalaa ku rajo weynahay in xal la gaari doono meydka ilaahay jannadii ha ka waraabiyo dadka dhaawacaana ilaahay ha u booga dhayo meydka waxaan rajaynaynaa in beri subaxdii la duugo haddii ilaahay idmo arrimaha kaleeto oo cadaaladda la xiriirana guddigaasna waa sugaynaa annaguna hawshii meel fiican bayba noo maraysaa sida hadda warbixinta ay ugu siiyeen guddigii ka shaqaynayey waana soo dhoweynay guddigaasna waa la qaybsan doonnaa ummadda soomaaliyeed iyo reer hirshabeelle iyo reer beledweyne iyo qoyskii marxuumku ka geeriyoodane sida ugu dhaqsaha badanna ayaan ula wadaagi doonnaa wixii ka soo baxa baaritaankaas farriinta aan u diraayo waxaa waaye run ahaantii xaaladda hadda aan ku jirno ma doonaayo inaan aad oga hadlo arrimaha siyaasadda laakiin waxaan idiin sheegaa magaaladiinna waddankiinna gobolkiinna maamul goboleedkiinna inaad nabad iyo wanaag lagu wada noolaado qofkii faldembiyeed geystane cadaaladdaa la horgeeni doonaa qof dembigiis dembi uma wareegayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tasira waasiratun wisra ukhra qofkii dembi geystay cadaaladdaa la horkeenaa qof kaloo dembigaasu u wareegayane ma jiro intaas dadku ha ku kalsoonaadaano dadka raba inay siyaasad kula daartaan oo ay arrimahan siyaasadeeyaan ama dadka markii horeba arrintan uga shaqeeyey inay siyaasadda ku carqalgeliyaan way fashilmeen wayna fashilmi doonaan cadaaladdaana shaqayn doonta insha allahu tacaala